bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada warka raadiyaha isna ay kuwooda ugu doorkaraan waxaa ka mid ah haweenka iibiye dharka huudheyda oo ka warbixiyey sida noloshooda ay kaga maarayaan culummada magaalada baydhabo oo ku baaqa in laga qayb qaato dhismaha masjidu nuur dowladda hoose ee xamar oo bixisay leysinka injineerada dhismaha guryaha ee gobolka banaadir magaalada laascanood oo laga dhagaxdhigay dhismaha cisbitaalka guud ee magaaladaasi maamulka gobolka banaadir oo go-aan ka soo saaray dadka lagu soo qabto maanduuriyaha barakacayaasha ku nool beledweyne oo codsaday in loo dhiso goob ay wax ku bartaan carruurtooda xubnaha sarafka suuqyada iyo cayaaraha ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka iyaga
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
mar kale habeen wanaagsan intaad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisa iminka u diyaargaroobaha ayagoo faahfaahsan haweenka iibiya dharka huudheydaha ayaa ka warbixiyey sida noloshooda ay kaga maarayaan sahre cabdixuseen ayaa warbixintan la diyaaraa anaga waxaanaha murug maalato lacagaan ku ganacsana ma haysano tani waa nolosha hooyo faadumo cali oo ah hooyo nolosha qoyskeeda ka maareysa iibinta dharka huundheeda oo xilligan kasii yaraanaysa suuqyada magaalada jowhar hooyo faadumo cali ayaa iiga warbixisay halka ay kaga timaado dharka huundheeda iyo heerka haatan ay ka taagan tahay suuqa islamarkaana sheegtay in aysan awoodin in ay ka keysato magaalada muqdisho lacag yare awgeeda dharkan ganacsigiisa waxawaaye dhar oo ma aragtaa dadka huudheyda gado iyo dadka oo xamar ka keensato laga qaato macnaha anaga waxaanaha murug maalato lacagaan ku ganacsana ma haysano mafahant saas ay tahay dharka waxaan ku soo qaadanaa gabdhaha xamarka keensanaan ka qaadanaa markaan ka qaadana sabdiga hadday wax gadmaan sidaan u heli karno u siina anagana qarashaa naga galaa waa la soo talaa wiilkaana talo waa soo talaa wuxuu ku soo talaa sarwaalo caruureed wuxuu ku soo talaa dhaqawax oo la yidhaahdo ma aragtaa aqal saar oo la yidhaahdo kasoo talaa markuu kasoo talo waa keenaa lacagtiisa asagana waa loo raadinaa oo loo aruurina sidii lagu heli karo nolol maalmeedka sidii laaga heli karo saas le maaha anaga waxa u dheey oo ma aragtaa oon kooli ku keensano lacag fiican ka keensano ma haysano faa-iidooyin kaleetoo ka helaysid mala hadday u badataa waxaa ka helaysaa toban kun oo maaragtaa maanta oo ilmaha dalac bilaash ugu karisid waxaan ka maarayaa afar carruur ah oo iskuul iyo dugsi dhigato iyo saddex guriga joogto iyo aabbihii oo isku xanuunsan oo guriga joogo aan noloshooda ka maarayaa iyo biyihii iyo guriga ijaarkiisa intaasaan ka maarayaa maantadaan la joogo kunshilagima kadin saaka subaxsaan usoo fadhiista doo iska xareyno dhinaca kale hooyo faadumo ayaa cusatay in loo ballaariyo ganacsiga huudheeda loona sameeyo goobo lagu iibiyo dharka maadaama meesha hadda ay fadhiiso tahay goob kira ah waxaan ka codsanayaa inay meel fiican oo inoo furaan oo ma aragtaa ilaahay subxaan qaadirka arsaaqada baxay waxaan ka codsanayaa inay meel noo furaan oo waxaan ku shaqaysanana siyaan oo meel fiican oon ku shaqaysanano ina siyaan meesha oon fadhino waa ijaar qolkaan lacagta ku xa- oon alaabta ku xaraynayn waa ijaar waa lacag anigina qaabaan u maarayna malaha maanta qofta aan ka fadhinaa qof qaar qabta ah oo maaragtaa sidin wax u helnaa aan ku siinaa ha ahaatee xoolihiina xoolo agoomeed waa meeshaa un fadhina meel agoomeed waa. saas ay tahayna gabadhoo fadhisaaba q- oo iska lahaba qayr qabta ah wax naga ah maaragtaa naga sugta qaabkii u helna aan ku siinaa ka waxaan ka codsan lahayna haddee ilaahay idma annaga maaragtaa dad isku xuog maalata aan nahay qolin qalin iyo iyo maaragtaa iyo buug ma naqaano wax kuma soo dhacsan karno xoogayna wax kusoo dhacsannaa waxaan ka- aan codsan lahayn inaan meel fiican oon ku ganacsanno oo waxna laga siiyo oo meel noola hagaajiyo oo meelaan ku ganacsano nala siiyo meel waxaan ku ganacsano nala siiyo aan codsan lahayn ka ganacsiga dharka huudheeda ayaa kasii yaraanaysa guud ahaan dalka culammada magaalada baydhabo ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha masjidu nuur sida warbixintan ay ku eegeyso xaliimo cali ibraahim masjidul nuur oo ku yaala xaafadda bardaale laanta koowaad ayaa ah mid dhisan islamarkaana si wanaagsan loogu tukanayay balse dhul ku dhegan masjidka qof muxsin ah uu waqafay si masjidka loo ballaariyo maadaama uu ku yaalo meel muhiim ah si jameecada ay usii badato qaar ka mid ah culimada masjidul nuur ayaa warbaahinta la hadlaya waxa ay sheegeen in bulshada ku nool baydhabo iyo caalamka ugu baaqeen in ay ka qayb qaataan sidii dhulka masjidka looga waqafay loogu dari lahaa si masjidka uu helo dhul waasac ah meel wax lagu sadaqaystana ay ugu fadli badan tahay masaajidka disha berdodisha ama laba iyo toban lama iyo toban waaye marka ma ehrey masaajidku ma halka bilaariyey guruhun anile dhulkii cabdulaahi xaashi lugey oo waqaf mbi ini masaajidka lakadara dhulka e iyo hadda hortaana yaala shaqaalihina fidiyaan waljijibiyi shaqii hadda laka bilaabay maylasiyan ku baahiyaa masaajidka ini masaajidkun lakakaba sida lankaas oo kale muuminiinka intan kuwaya masaajidka unba masaajidka halka masaajidka halka kaba is are unuuna ini dhismihii una saasaka dhista gudaha iyo dibadda oo welba dhisa jarteen insha allah maysan ku codsadaan ini si degdeg ah masaajidku masaajidka oo hadda adigu ay tan la bannaay masaajidkun si degdeg ah leendhisa nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi laa yashbicu almu'minu min khayrin mu'minka khayrka kama dhergo xataa yakuuna muntahaw aljanna oo kama qaala alayhi salaatu wasalaam een, eh, ilaa uu yoolkiisa ka ka gaaro ama uu ka noqdo een, jannada markaan in xaashi lugay khayr allaha siiyo een, eh, ayaa dhulkan ku yaboohay masjidkani ayaa u baahan in loo sameeyo dayactir ballaaran dowladda hoose ee xamar ayaa bixisay laysanka injineeriyada dhismaha guryaha ee gobolka banaadir maxamed nuur xuseen ayaa warbixinta la diyaar ah maamulka gobolka banaadir ayaa si rasmi ah u daafuray nidaamka qaadashada kaarka aqoonsiga injineerada ka shaqayn doona dhismayaasha gobolka banaadir iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen daafuurka bixinta aqoonsiga injineerada dhismaha guryaha gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar iyo injineerada ugu horeen injineerada qaadanaya aqoonsiga injineerada dhismaha guryaha ayaa hadlay maaragtay inaan qaato shahaadada oo injineernimada ah taasna waa wax weyn runtii oo aan maaragtay dhibaato weyn aan ka dhacday waa aragteen magaalada muqdisho aan xaafadan deganahay ee guriga la dhisay guriga waa soo dumay dadkii laba qofood aan ku dhimintaa u maleynaa marka dhibaatooyinkaas si loo hortago waa loo baahan yahay wax tayad leh inaan la sameeyo anigana waxaan ballan qaadaynaa inaan wax tayad leh naqshad fiican inaan sameyno dhanka kale taliyaha minishiibiyada oo goobjoog ka ah halkaasi ayaa dhankiisa hadlay waa maalintii ugu horeysay ee dowladda hoose ee xamar ee qorshahaas ay samaysay si dadka liisin loo siiyo wax dhisaya acdamaha aqoonta sharciga iyo sida uu yahay ay sax ku tahay in liisin uu leeyahay ninka injineerka oo wax dhisaya shatiga shatigii la siiyey waaye waa shatigii oo qofka lagu kontaroolaya xataa iskursoonaa jiri jiray qofka inuu iskursoon ku jiro maxaa jira gurigaa dumi kara la dhisaa laftiisa nidaamku saas uu ahaan jiray laakiin wixii ahaan jiray waa laga yimid oo yaqaan waqtigaa bisbedelay wax walba in la kontarool wax loo baahan yahay waaye hawshaasna waxaa ku dadaalay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud mudane xasan jimcaale allah sharfo waa ku dadaalay waana uga mahad celinaynaa shaqada uu sameeyey waa wax loo baahnay ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa baaq u diray injineerada aan qaadan kaarka aqoonsiga allah subxana wa taala ayaa mahad iska leh mahad oo idilna ee u sugnaatay rabulciza oo maanta suurtageliyey in aan u taagannahay munaasabadan qaaliga ah oo runtii muhiimka u ah shacabka reer muqdisho iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay oo dowladda hoose xamar ay bixinayso leesinkii ugu horreeyey ee injineerada iyadoo halkaani ay joogaan qaybtii ugu horreysay oo aan maanta guddoonsiin doonno injineerada sida uu hadda ka dhawaajiyey injineerka adeerkayga ah qof kasta oo runtii een, wax bartay inuu u helo fursad wixii uu bartay inuu ku shaqeeyahay waa laazim hase ahaatee muddooyinkii lasoo dhaafay mid wax yaqaana iyo mid aan wax aqoonba waxay ku jireen xirfadda dhismaha taasina waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan oo u badan burbur hantiyadeed iyo mid nafeed intaba laga bilaabo kowda juun laba kun labaatan iyo afar kuna eg kowda ogost laba kun labaatan iyo afar muddo lixdan cisho gudahood waxaan farayaa dhammaan injineerada iyo farsamayaqaanada ee weli aan issoo diiwaangelinin waqtiga loogu talagalay inuu gabagaba marayo ay isoo diiwaangeliyaan ka hor kowda ogost kowda ogost marka la gaaro waxaa dhici doonto in magaalada muqdisho uusan ka howlgelin qof aan leesin wadanin magaalada laascaanood ayaa laga dhagax dhigay dhismaha cisbitaalka guud ee magaaladaasi sida warbixintan mar kale ay ku eegeyso sahra cabdixuseen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka kaatumo ayaa magaalada laascaanood ka dhagax dhigay dib u dayactirka lagu sameynayo isbitaalka guud ee magaaladaasi kaas oo burbur xoogan ka muuqday mashruucan dhismaha isbitaalka ayaa waxaa hirgelinaysa dowlada soomaaliya iyo maamulka kaatumo oo kaashanaysa dowlada sweden axmed maxamed xasan oo ah agaasimaha isbitaalka laascaanood ayaa ka warbixiyey dhismaha isbitaalka
maantay tahay haankii bish toddobaad aaka dhisme cusub iyo dibudhis iyo qalabayn runtiias ka kaashadeen dowladda federaalk soomaaliya maamulka esi khaatumo iyo hay-adaha caalamiga deeqbiyaasha caalamiga mudan madaxweyne dhismaha runtii waxa weeye waa dhismo aad muhiim u ah cisbitaalka iyo dhammaan esi khaatumo o dhan kabacdi markii cisbitaalka la duqeeyey bur badan uu soo gaadhay cosiyab badan maamulka uu diray waxaa laga soo jawaabay in dhismahan qayb uu ka ahaado marka baahi weyn oo loo qabay dhismo keliya maaha waxaa ku jira qalabayn iyo casriyeyn marka insha allah waxaan rajeynayaa bulshada esi khaatumo inay ka faa'idaystaan cisbitaalkan adeeg muhiimana u bixiya dhanka kale mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay dhagaxdhigga ayaa u mahad celisay dowladda federaalk soomaaliya oo qayb weyn ka qaadanaysa dhismaha maanta la dhagax dhigay
maanta waxaan halkan ku dhagax dhignay dayactir lagu samaynayo cisbitaalka guud iyo dibudhis iyo qalabayn kaas oo dowladda federaalk iyo maamulka khaatumo ay fulinayaan waxaanu nooga mahadnaqannaa deeqbixiyaasha caalamiga ay ka mid yihiin dowladda norway iyo switzerland oo hawshan gacan weyn ka geystay aad iyo aad baan ugu mahadnaqannaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa waxaanu dirnay codsiyo badan oo cisbitaalkan lagu hagaajinayo qaybtii koowaad ee nooga soo jawaabtay bay noqdeen arrintaana aad iyo aad baan uga mahad celinanaa khaatumo waxaana ku deeqay dibudhiskan iyo qalabayntan iyo casriyeyntan cisbitaalka loo samaynayo dowladaha aynu saaxiibka nahay oo ay ka mid yihiin dowladda norway iyo dowladda switzerland iyo deeqbaxyaal kaloo caalamiya marka hore dowladda federaalka waa uga mahad celinayaa dowrkeeda iyo kaalinka ay ka qaadatay ka jawaabistii dhawaaqii dibudhiska ee hosbitaalka dhismaha isbitaalka laascaanood ayaa ah mid baahi weyn ay u qabeen bulshada magaaladaasi maamulka gobolka banaadir ayaa go-aan ka soo saaray dadka lagu soo qabto maanduuriyaha waa kan cabdifataax axmed macluw gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlaya amuuro la xidhiira maandooriyaal habeenkii xalay ahaa laga soo qabtay qeybo ka mid ah degmada cabdulcasiis oo ciidamada booliiska soomaaliyeed howlgallo ay ka fuliyeen ayaa tilmaamay in bulshada soomaaliyeed si gaar ah kuwa isticmaala maandooriyaasha lasoo qabtay lala xisaabtami doono islamarkaana lala tiigsan doono ilaa iyo heer maxkamadeed gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa ciidamada booliiska faray inay guud ahaan qeybaha kala duwan ah ee degmooyinka gobolka banaadir howlgallada caynkani oo kale ah ay ka sameeyaan si loo ciribtiro maandooriyayaasha kusoo badanaya caasimadda laakiin hadda waxaan joognaa saldhigga cabdicasiis ayaan joognaa waxaan si gaar anugu mahad celinayaa runtii howlgalkii xalay ay galeen ay runtii ku soo qabteen hubka aad arkaysiin iyo tuutihii iyo baliiskii iyo dharkii oo maaragtay ciidamada oo niman ku libisto ay waxaanay gabbaad uga dhigeen ama ay xijaab uga dhiganayeen macalqorigii faalkaayo waa kaasaa khamradii xashiishkii calaqii kaniinigii daroogo isaankeedoo kala maqnayn ayaa halkaasi ayaa lagu keydinayo lagu aruuriyey intaan iyo in ka badanna way ku jirtaa cabdicasiis gudaheeda haddii ilaah yidhaahdo hay-adaha amniga runtii howldardargelinta howlaha ay wadaan iyo maamullada degmooyinka waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin shaqadaas aad qabanaysiin dalkiinna iyo dadkiinna aad u qabateen waana loo aayi doona haddii ilaah yidhaahdo maanta intaan yarka ah oo la soo qabtay ayaa waxay badbaadinaysaa intaasoo qof oo muslim ah oo soomaali ah ayay badbaadinaysaa maaha markii ugu horreysay oo maamulka gobolka banaadir uu ka hadlo maandooriye kuwa oo laga soo qabtay qaybo ka mid ah gobolka banaadir barakacayaasha ku nool beledweynaha ayaa codsaday in loo dhiso goobaha ay wax ku bartaan carruurtooda sida warbixintan ay ku eegayso sahra qoysas ka soo barakacay deegaanada ku tirsan gobolka hiiraan kuwaas oo ku soo barakacay kaamka nisteexe ee magaalada beledweyne ayaa codsaday in loo sameeyo goobo ay wax ku bartaan carruurtooda qaar ka mid ah habeenka barakacayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa wasaaradda waxbarashada ka dalbaday in kaamka laga hirgeliyo goob waxbarasho loona keeno agaab caruurtaasi wax lagu baro ee waxaan ka cabanaynaa iskuul la-aan ilmo waxaa noo jooga ilaa konton iyo laba cunug oo gaarayo midka ugu yar uu toddoba sano jiro ee wax waxbarashana ma haysano iskuul hoolaa noogu yaalla meesha ee ma haysano macalin ma haysano kuraasi lagu fariisanaya boogaagtii qalimaantii ilmihii waa ilmo yaryara magaalada xoogaa waa ka durugsannahay oo ma gaarno haddii aan gaari lahayn xitaa ma haysano ilmaha waxaan uga baxsana iskuulada marka waxaan wax ka codsanaynaa ee wasaaradda waxbarashada in ay iskuulkaas noo qalabayso haddii la koranyo ilmuhu ay hooskooda wax noogu bartaan walaaladeena intaasaan ka codsanaynaa waxaan u baahannahay wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa iskuul hool baa meesha noogu yaallo waxaan u baahannahay hoolkaynaas in waxbarashana noogu siiyo caruur baa noo joogto iskuul ma haystaan maxay ahayd waxbarasho ma haystaan waxaan u baahannahay qalabkii wax lagu baranaya inaan naloo keeno ayaan u baahannahay gargaarka degdege inaad inoo keento ayaan u baahannahay iyo wasaaradda waxbarashada kuraastii haddii ilaah yiraa sabuuradayaashii ina naloo keeno buugaagtii ayaan u baahannahay sidaas ugu dhaqsaha badan caruur badanna way ku nool yihiin sida ugu dhaqsaha badan innagu soo gaarsiiyaan u baahan dadka barakacayaasha ayaa ah kuwa aanan helin adeegyada asaasiga ah iyo goobo waxbarasho haddana markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada tarsan ayaa la diyaar ah
waa mahadsantaha hagaag dhegeystayaal bal markan waxaan soo koobayaa xubinta sarafka iyo suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa suuqyada magaalada jowhar kala sarfanayaa laba milyan sideed boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah baasto waa toban doolar oo u dhiganta laba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah saliid waa shan iyo labaatan doolar oo u dhiganta lix boqol iyo toddobaatan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah burka waa shan iyo toban doolar oo u dhiganta afar boqol iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah biyaha faantada waa toddoba doolar oo u dhiganta boqol iyo siddeetan iyo sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah waana geynta xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jowhar guud ahaan warka habeennimo waana geentaan dawracinkan kula aan kulmi doono sidaa iyo ammaano allah